ansiyoho qalbigoodu waa isu soo muqdaano kala maarmi mayne ansiyoho qalbigoodu waa isu soo muqdaano kala maarmi mayne
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka waa barnaamijka kolleyba aniga xiisu ila leeyahay ma qof wax u xiisa ila xiisa daran yihiin dadkana xiisu u leeyahay intaas dus xiisa lahayn waraaqa looma soo dirsadeen heesa lama soo dalbadeen waa barnaamijka xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha daandurey oo toronto kasoo noqday toddobaadkii dhowaa kii kasii horreeyey intaas waxaan lahayn daandurey oo maqan kursigiisa maanta waxaa fadhiya colaad maalin kasii horreysa waxaa fadhiya cabdulcasiis kulla shay yarjic ilaa islaama soomaalida soomaalida tirada horta mise carabta kulla shay yarjic ilaa islaha carabta ayaa tiraa kulli shay yarjicu ilaa aslu oo aad tahay hadda kursigii ninkii lahaa baa soo fariisa daandurey mar kale soo dhawow marka cabdicasiis iyo colaad waxaa leedahay ordaha oo kasii booda kasii booda
saaxiibaday hanala joogaan waa halkooda tahay waa tahay may joogitaanka ma diidan la kursigaasaa laysku haystay adaana usoo noqdo markii horeba lahaa mar kale soo dhawo ibrahim waa mahadsan tahay caasho barnaamijka ambalyada heesaha heeso aad iyo aad dadka u xiiso gelinaya ayaan galabta dhegeystayaal idiin haynaa warqadda ugu horreysa caasho maadigaa bilaaba mase aniga heesaha xiisahaleba iga dhigtay toddobaad walba dhege- een, dhegeystayaasha waxaan ku dhahnaa ibraahimow een, heese xiisala baan idiin haynaa laakiin xiisihii dhabta ahaa galabtay taagan tahay warqadda ugu horreysa aan soo qabtay inta heesta ugu horreysana aanan soo qaban waa warqad tahaniyad oo si qurux badan loo soo qoray waan idin salaanay baa layidhi marka ugu horreysa dhammaan shaqaalaha v o a meel kasta oo aad joogtaan waan idinka qaadnay marka xigta bay yidhaahdeen tahaniyadan hana loo diro waa tahay waxaa ugu horreysa eedakaaho nuur jicib hooyo xadiyo muuse xadiyo cad baa layidhaahdaa fartuun cabdilaahi nuur iyo caruurteeda fardowso cabdilaahi nuur iyo caruurteeda iyo nasteexo xasan nuur iyo caruurteeda xamdi xasan iyo caruurteeda iyo cismaan cabdilaahi nuur iyo caruurtiisa iyo cabdifataax cabdilaahi nuur baa la yidhi iyo maxamed cabdilaahi nuur iyo caruurtiisa iyo weriye xuseen xasan dhaqane xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo weriye cabdifataax xasan faarax xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale baa la yidhi weriye cabdikhadar cabdilaahi maxamed iyo xaaskiisa iyo weriye maxamed deeq xasan nuur jicib iyo jacaylkiisa baa la yidhi waa tahay waxaa sidoo kale ku jira waaw ibraahinow weligaa ma yaabtay war waa tan oo kale iyo sidoo kale baa la yidhi weriye caasho aadan caasho cuud markaa ma anigiiba misoo caasho kale haaruun macruufna uu ku jiraa iyo weriye haaruun macruuf ali waa tablaan fiirinaya loo dirayaa tahaniyadda dhammaana dadkan oo kale jooga baa la yidhi yurub maraykanka soomaaliya waxay tahaniyad meher u dirayaan waa cabdinaciim maxamed cusuble iyo sahre xasan nuur jicib malaha asxaabta baana soo caashaqday waana lagu darsa waxba kama qabno waxaa meherkoodu ka dhacay baa layidhi degmada guriceel ee gobolka galgaduud taariikhdu markay ahayd waa kowdii bishan hadda un bilaabatay may ee sanadkan laba kun afariy tobanka ducada waa xaggiina baa ibraahinow anigii haruun baa shaqaalahana laga soo dhexbaxsaday marka kulley wuxuun arooska baa marka jira.
ma u ducaysiin kolley haaruna lama jooga adaa joogay waa tahay meherkaasi waxaan leenahay allaha ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano nagu duceynayna waa hagaag dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray axmed xasan ibraahim axmed saacid iyo cabdifataax xasan maxamed iyo waxay yidhaahdeen bashiir jilaal barrow xasan axmed xasan xasan xanad iyo waxa ay yidhaahdeen xasan abshir abtow iyo maxamed yuusuf xasan sandheere iyo cabdiqani maxamed maxamuud toosane iyo sharmaarko cumar siciid muuha boqorka mahad isaaq warsame iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed xasan john ibraahim cumar yaab waxa ay yidhahdeen cabdiqani caananuug canaam cabdiqani caananuug iyo muno maxamed shariif iyo maxamed cabdi naxar kamaal maxamed yuusuf sheekha iyo maxamed xuseen cariif iyo cabdulaahi raage masegawaay iyo cabdifataax amadi qamadi iyo fahad indho jacayl cali cabdi xasan dhammaan asxaabtaasi waxay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laab ah ay hawada u mariyaan arooskii aroosadda cumar maxamed khaalid cumar leyka iyo waxay yidhahdeen gacaladiisa naciimo maxamuud axmed oo arbacadii ku aqalgalay magaalada osnabrook ee dalka germany waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqo inaad kala kulantaan ayaan eebeeda kaga baraynaa wiil iyo caana gabar iyo caana annaguna aamiin ayaanu leenahay ibraahinow heese wan wanaagsan ayaan idiin haynaa ubaan nidhahnaa heesihii wanaagsanaa bal mid uga soo horraysa waa heestaan kudhageedu yahay daaween naftayda codadku iskuma jiraan waa ruqyo cali gutaale iyo fanaanka maxamed shariif waaba joogi lada markhaatiga ugu horreeya waa adiga bal ka warnaystani marka aan ku daawadaha jacayl igu soo degaaye daawe nafta daaweyn naftaydow waa tahay waxaan aad uga helay labada cod siday isugu miisaaman yihiin sida kabanka maaragtay loogu beysgareeyey oo kabankiina loola ekaysiiyey iyo jawiga lagu qaadayo aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad labada fanaan maxamed shariif iyo ruqyo cali gutaale aad bay umahadsan yihiin mee alla meeshay naga dhegaysanayaan ruqyo cali gutaale iyo maxamed shariif waa salaamaynaa waata heesta intaasaanu ku dhaafnay ibraahin oo kuwo kalena waan soo wadnaa dabcan sida iska cad bal dhinac waraaqaha ma dhinacaaga mise dhinacayga caash anaa kaa horeynaya dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo maryan maxamed nuur iyo axmed sheekh mubaarak maxamed iyo shucayb axmed sheekh mubaarak maxamed axmed sheekh mubaarak iyo kartuun axmed sheekh mubaarak iyo hodan axmed sheekh mubaarak faadumo axmed sheekh mubaarak iyo huda axmed sheekh mubaarak iyo sucaad axmed sheekh mubaarak zaynab axmed sheekh mubaarak iyo shaafici axmed sheekh mubaarak iyo cabdirasaaq axmed sheekh mubaarak dhammaan ilmo axmed sheekh mubaarak iyo caruurtooda waxa ay jecel yihiin in ay halkani ka salaamaan heestaana ay gaarsiiyaan hambalyana u diraan mubaarak axmed sheekh mubaarak iyo waxay yidhaahdeen farduus naasir cabdulaahi oo ku aqalgala bay yidhaahdeen dalka jabuuti waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan ayaan eeba idinkaga baryaynaa aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadana waxay ka timid salaan qiimo badan kadib baa layidhi markaad naga guddoontaan marka xigana waxaad noo gudbisaan baa layidhi warqadan tahaniyada ah oo ugu horeeyo annagoo kale ah baa layidhi hooye ceebla ugu horeysa ceeblahodan bay ku magac dheer tahay canab cabdilaahi xaashi ubax cabdilaahi xaashi cabdikaadir cabdilaahi xaashi saasoo loo soo qoray iyo sidoo kale cabdikariin cabdilaahi xaashi iyo weli cabdilaahi xaashi iyo shafeec cabdilaahi xaashi axmed cabdilaahi xaashi iyo xukumo cabdilaahi xaashi iyo dib baa layidhi waa dib cabdilaahi xaashi iyo xasan cabdilaahi xaashi magacyada saad u akhrinaysa magacyo cusub baa soo baxaya intaas magacyaan ku baranayna waa tahay ruqyo cabdilaahi xaashina ay ku jirtaa iyo asxaab kaloo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan caruuska iyo caruusadda bay yidhaahdeen maxamed cabdilaahi xaashi oo loo yaqaano maxamed yara iyo sidoo kale caruusadda fahmo maxamed axmed oo arooskoodu ka dhacay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka bisha abril markay ahayd baa layidhi lix iyo labaatan sanadkan laba kun afar iyo toban codsi gaara bay leeyihiin asxaabta warqadan soo qorta ibraahimna waxay leeyihiin heesta halkudhageedu yahay reerkii lagu nastee lagu nagaadee wada jireen nabadgale ee noo soo daaya oo warqada noo soo raaciy bay leeyihin maxaad ka leedahay waa waxaan filayaa heestaasi hadda ma hayno laakiin heese kale oo aad ka heli doontaan idinkugu bedelaynaa oo galabta waxaad leedahay heesaha miiska saaran ee safka ku jira kuma jirto degdegina laakiin toddobaadyada soo socda waxaa laga yaaba barnaamijkan ku maqlaa intaas heesaha ibraahim marba kuwo cusub aan soo saarnaa waxaan isleenaha dhegeystayaasha marba dhinac uga daroo soo xusuusiya warqadan ibraahimow haddaan raaciyo waxay naga soo gaartay asxaabta kale ah axmed ibraahim cali oo ku magac dheer birlaqe iyo ardo axmed xabaab iyo hooyo salaado cabdi iyo istaahil faarax iyo anfac faarax waxay dhammaantood hambalyo u dirayaan aadan maxamed xasan iyo farxiyo nuur cumar oo dhowaan uu wiil ku dhashay waddankan maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay leeyihiin maxamed amiin maxamed amiin waxaanu leenahay soo barbaaroo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin warqadda xigta warqadan waxay naga soo gaartay caasho maxamuud maxamed waar iyo axmed cabdulqaadir maxamed cawaale iyo maxamed salaad madoobe iyo xasan cumar sheekh bukur iyo xasan maxamed ibraahim saalax macalin geele oo loo yaqaano dhicis iyo maxamed cabdulqaadir oore iyo muumin rooble nuurudiin iyo cali maxamed cabdi iyo xasan cabdulaahi baay iyo jeylaane axmed oorow iyo sacdiye xasan sheekh iyo maxamed xasan sheekh cabdinuur xasan sheekh iyo hooyo xaawo cali aadan iyo abti wariiri cali aadan iyo maxamed wariiri cali aadan iyo cali wariiri cali aadan iyo luul wariiri cali aadan iyo cabdifataax wariiri cali aadan iyo cabdinuur jiramow iyo waxay yidhahdeen cabduqaadir macalin maxamed iyo cabdirashiid siraaji sheekh iyo dhammaanba reer maxamed waar oo kale ah cabdulaahi maxamed waar iyo xuseen maxamed waar cabdi maxamed waar ibdow maxamed waar iyo waxay yidhahdeen awmaye maxamed waar faylo maxamed waar iyo xabiib maxamed waar iyo maymuun maxamed waar iyo maryan maxamed waar dhammaanna waxay jecel yihiin inay halkan hambalyo iyo heestaanba ay ka gaarsiiyaan xasan maxamed waar iyo xaawo maxamed nuur oo arooskoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen ethoobiya waxaana ay leeyihiin arooskiina wiil iyo caano gabar iyo caano iyo nolol raaxa leh ayaan eebe idinkaga baryaynaa aamiin aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan gaaban haddaan raaciyo ibraahim waxay ka timid hooyo faadumo siciid cali iyo cadnaan axmed fardaale iyo dhammaan reer axmed fardaale maxamed iyo marwadiisa iyo sidoo kale cabdirasaaq iyo marwadiisa cumar iyo marwadiisa baa layidhi cabdikariim iyo marwadiisa iyo roodo iyo sawda iyo cabdilaahi iyo fahma iyo cabdilfataax dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi meelo kala duwan waxaanay tahniid dhalasho hawada u marinayaan aabe axmed fardaale oo uu wiil ugu dhashay baa layidhi ceere gaabo gobolka sanaag hooyadii markaa lama soo sheegin sidoo kale waxay leeyihiin waxaan kaloo hambalyo u diraynaa raxme axmed fardaale oo iyana ay gabar ugu dhalatay wadankaasi toga imaaraadka carabta soo barbaar baanu leenahay bay idhaahdeen oo noo kordhiya ducada waa tahay dhinacii heesaha ayaan caashow markaana ku noqonaynaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa horta maxaad u sheegtaa si toosa la wada hadlay waa la wada hadlay hadalkii oo socda iyadoo la garamayo maa muusiga la saara sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa waa tahay heesta sharad waa heesaha aan duugoobin bay ibraahim oo ka mid tahay dadkuna ay si weyn uga helaan sababtan waxay tahay waa hees lagu garamayo aad iyo aad gartun baa muusiga la saara oo la dabciyey codadkii macaanaa ee xareede ismaaciil duniya iyo cumar xasan roray
shirka dumar miyaa galay hortayaad la shuurtaan cayadkala shushubataan makuushii ka dhaamin sheekhaagu waa kuma shirka dumar miyaa galay hortayaad la shuurtaan cayadkala shushubataan makuushii ka dhaamin sheekhaagu waa kuma shidaankaagu kululaa shidadaadu badanaa shidaankaagu kululaa shidadaadu badanaa talaadaan shakaalaba sheeshada maxaad goysaa shidaankaagu kululaa shidadaadu badanaa shidaankaagu kululaa shidadaadu badana taladaasha kaalaba shanshada maxaad goysaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa
Maisku shafiina
shafka kumaca kaga rida sharad wuxuu ku qaada inuu guuda shaaxilan dhaqsa uu shareera weliba xubanka shiishe shafka kumaca ka garida sharad wuxuu ku qaadaa inuu muuda shaaxin dhaqsa ugu shareedha anna waxaan shintiriyoon sharafkaguu hagoogaba anna waxaan shintiriyoon sharafkaguu hagoogaba sawdigan shuwaalkiyo shantay farad kaagudan anna waxaan shintiriyoon sharafkaguu hagoogaba anna waxaan shintiriyoon sharafkaguu hagoogaba sawdigan shuwaalkiyo shantay farad kaagudan sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa
waxaan kala shubaya sheegawga baaqa talayga shareerane qof shinkii dhammaadiyo shalay miyaa la soo celin waxaan kala shubaya sheegawga baaqa talayga shareeran qof shinkii dhammaadiyo shalay miyaa la soo celin shiilow
waa tahay codadka labada fanaan cumar xasan rooraaye iyo xareede ismaaciil duniya iyo heesta sharad intaasaan ku dhaafna ibraahin oo bal dhinacii waraaqaha ma soo qabtaa mise adaan ku dhiibaa mar kale caasha markan adiga noo soo qabo warqadda waxaa halkan tahanid aroosoo farxadla looga dirayaa baa layidhi boqorka iyo boqorada oo kale ah cumar maxamed khaalid oo loo yaqaano cumar leyka iyo gaclisidiisa baa layidhi cusub gaclisidiisa cusub macnay samaynaysaa ibraahim soo ma gacdadiis cusub waxay ka wadaan haddee qofkan ay nolosha hadda ay maaragtay ku midoobeen oo ay isku cusub yihiin camal maya aniga macno kaloo gaaraya sameynaya laakiin iska haysanaya naciimo maxamuud axmed oo arbacadii shalay ku aqalgalay baa la yidhi waa arbacadii lasoo dhaafay waxay ku aqalgaleen wadanka jarmalka taariikhdu markay ku beegnayd waa soddonkii abriil ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka dadka diraya waxaa ka mid ah axmed xasan ibraahim oo loo yaqaano axmed saacid iyo cabdifataax xasan maxamed bay idhahdeen waa agaasimaha all somali twenty four dot com iyo bashiir jilaal barrow iyo sidoo kale baa la yidhi xasan axmed xasan oo loo yaqaano xasan hanad iyo xasan abshir abtow baa la yidhi iyo maxamed yuusuf xasan mahad isaaq warsame waa tahay dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan sida aan markii horeba ku bilaabay cumar maxamed khaalid oo loo yaqaano cumar leyka iyo gacalisadiisa naciime maxamuud axmed oo arooskoodu ka dhacay wadanka jarmalka waxaan leenahay arooskiina allah ka dhiga midkii loo aayo warqaddana waxa ay ku bilaabatay annagoo kale ah zaki cabdi buucow iyo waxa uu yidhi xaaskayga fahiima cabdulaahi iyo aabe cabdulaahi geedi guuleed iyo daahir xirsi maxamed iyo xaaskiisa aanise cabdulaahi iyo keyso cusmaan cabdi iyo xaaskiisa adna cabdulaahi geedi iyo cabdirasaaq sulub iyo xaaskiisa hodan cabdulaahi geedi iyo maxamed cabdulaahi geedi iyo xaaskiisa iyo maxamuud cabdulaahi geedi iyo xaaskiisa ayaan cabdi iyo cabdiqaadir cabdulaahi geedi iyo xaaskiisa iyo cawil cabdulaahi geedi iyo suuban aadan diriye iyo odageeda maxamuud yaasiin dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan britain somalilan maraykanka iyo abudabi waxaana ay jecel yihiin inay halkan tahniyad iyo heestanba ay ka gaarsiiyaan basre cabdulaahi geedi iyo suldaan madar yuusuf axmed oo gabari ugu dhalatay gobolka minnesota ee minneabolis waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tii soo barbaartay waxaana loo bixiyey maysa suldaan madar aamin ayaan leenahay warqadanna waxay ka timid abe xasan axmed caydiid iyo hooyo raxmo xaaji yuusuf abukor iyo sakariye xasan axmed caydiid iyo sixaam has- xasan axmed caydiid iyo maxamed xasan axmed caydiid iyo dhammaan ilmaha xasan axmed caydiid oo uu ku jiro sakariye suheybna ay ku jirtaa iyo sidoo kale baa la yidhi sodoxday baa la yidhi aamine maxamed muuse marka waxaan u qaadanaya qofka soo qoray inay sodox u tahay aamino iyo sidoo kale bay yidhahdeen waxaan hambalyo iyo bogaadin u direenaa bay yidhahdeen dhammaanteen muna cabdilaahi caydiid xaydiid iyo odaygeeda bay yidhaahdeen cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay cisbitalka guryasamo toddobaadkan guryasamon halkuu ku yaalla lama soo sheegin waa tahay cabdiraxmaan waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara aamiin waa tahay dhambaalka nacaasha waxa uu naga soo gaaray aabe axmed maxamed biriq aadan iyo hooyo faadumo deerow aadan iyo hooyo xaliimo shariif maxamed doctor ismaaciil maxamed cabdi iska iyo caasho maxamed biriq iyo jamaad maxamed biriq iyo xaliimo maxamed biriq iyo xasan maxamed biriq ruqiye maxamed biriq iyo cabdirashiid maxamed biriq iyo waxay yidhaahdeen cabdikaahin shariif cabdulqaadir iyo yuusuf shariif cabdulqaadir iyo amran shariif cabdulqaadir iyo ubax shariif cabdulqaadir iyo waxa ay yidhaahdeen ayaan shariif cabdulqaadir dhammaanba reer biriq iyo reer shariif cabdulqaadir waxa ay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laababa ay gaarsiiyaan macalin axmed maxamed biriq iyo faadumo deerow aadan oo dhowaan isguursaday waxaana leeyihiin arooskiina bashbashi barwaaqanaad kala kulantan ayaanay beed kaga baryanaa iyo nolol ayatin laamin aniguna aamiin ayaan leeyahay ibraahim markana waxaan soo qabanayaa hees dabacsan oo dib loo soo qaaday waa heestaan kudhageedu yahay caashaqa adaa i baday caashaqa adaa ay baday Waxaa ku- badda caashaqa adaa ay geliyey caashaqa adaa i badan laakiin adiga waxaan aan maraayo ii keenay waxaa ku luuqaynaysa fanaanada cabashadiinu badanaa haye waxaa ku luuqaynaysa fanaanada ayaan warsame marka heestani waxaa horay u qaaday fanaanada sahre halgan haddase waxaa ku luuqaynaysa ayaan warsame laakiin waxaa la yidhaahdaa kambaala adaa i baday kambaala haddaad adiga aadan imaa u dheheen maba imaadeen miya
saasuu macnaha u eg yahay aan wada dhegaysan
waxaan ahay ruugbaad qabaa haddana bukaan laadnay waxaan ahay ruuxan habeenkii badi hurdada waxaan ahay ruugbaad qabaa haddana bukaan laadnay waxaan ahay ruuxan habeenkii badi hurdada waxaan ahay beer qoofo intuu galgacayl ka baxay waxaan ahay beer shawir iduugu holyou ku riday waxaan ahay beer qoofo intuu galgacayl ka baxay waxaan ahay barashow inuu boholyo ku riday laftaydan biliyo nugul baladiya dhigee ileen beer caashaq galay intuu baahida qabe baaqliya cabashada baroorka ma joojin kare laftaydan biliyo nugul baladiya dhigee ileen beer caashaq galay intuu baahida qabe baaqiya cabashada baroorka ma joojin kare adaa la hashaday baday wadnaha baxsan ou hantiyey furaha bacadkiyo hanfiga dambaala adaa i baday adaa la hashaday baday wadnaha baxsan ou hantiyey furaha bacadkiyo hanfiga dambaala adaa i baday dabadeedna adaa ka baxay barbaharkaan raacilaa beed sanadee yidhi
haye ibrahim maxay kula tiri yaa salaam alele waa hees calaacal badan
waxay tiri baaqa iyo cabashada baroorta ma joojin karo salaama waa tahay waa tahay meel kasta aad naga maqlaysaan mar kale waxaa idin leenahay barnaamijka hambaliyada iyo salaamaha ayaad la socotaan heesihii ugu dambeeya gabagabada ahaana mar dhow ayaan idiin soo qadimi doonaa hase haatee bilrayna warqad xigta warqadan waxa ay naga soo gaartay iyadoo ah warqad hambalyo ah aabe maxamed iimaan habane iyo hooyo cadar kaahin jaamac iyo waxay yidhahdeen adeer cabdulaahi iimaan habane iyo eedo xabiibe iimaan habane iyo ifraax haaruun ismaaciil iyo saygeeda iyo saleebaan maxamed iimaan iyo waxay yidhahdeen wiilkiisa sudaysi iyo axmed maxamed iimaan iyo xasno xuseen kibaar iyo caruurteeda iyo xaliimo xuseen kibaar iyo caruurteeda welis maxamuud xasan iyo daa'uud maxamed cusmaan iyo igraan maxamed mawliid iyo maxamed ciise bile iyo hinda cabdi aw cusmaan iyo waxay yidhaahdeen caruurteeda iyo leyla ibraahim maxamed iyo caruurteeda iyo ayaan ibraahim maxamed iyo caruurteeda waxay jecel yihiin inay taaniid u diraan qadar maxamed iimaan iyo nuure xuseen siciid oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa gaar ahaanna waxay yidhahdeen gargaar hosbitaal waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed amiin waxaanay leeyihin allah ka dhiga kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiisba anfaca amiin ayaa leenahay annagoo kale ah baa lagu soo bilaabay labada qoys ee reer maxamuud dhegaweyne iyo reer xaashi goley oo kale ah baa la yidhi hooyo ceeble xuseen iyo aabe maxamuud axmed hooyo faadumo maxamuud cadare bay ku magac dheer tahay iyo seenab cabdilaahi xaashi ubax cabdilaahi xaashi fahiima maxamuud axmed filsan maxamuud axmed guuleed maxamuud axmed iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada baa la yidhi labada qoys ee reer goley iyo reer dhegaweyne waxay tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan fahmo maxamuud axmed dhegaweyne iyo maxamed cabdilaahi xaashi goley oo arooskoodu ka dhacay hotelka la yidhahda sheraton ee ku yaala bartamaha magaalada minneapolis af waa lix iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay abril ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano ay ku duceen naguna waxaan leenahay aamiin ibraahim oo hees xigta heestaan dhegeystayaashana caash usoo qabanayno waa laabtaan ku dhigan lahaa waa tahay dhuuntaadan mari karin laabtaan ku dhigan lahaa mari mursal marin mursal ayaa codkeeda nagu soo gaarsiinaysa laakiin caashay laabtaan ku dhigan lahaa dhuuntaadan mari karin marka wixii dhuunta mari waaya laabta maxaa lagala doonaya ibraahim hadda ma aqaan malaha waxaan malaha waxaan u malaynayaa eh, riyo iyo waxaa lagu dhigayaa iyo maya niyad.
la- maya laabtiina way rabtaa dhuuntiina ma mari karto waa tahay laabtaan ku dhigan lahaa mari mursal codkeedaan wada dhegeysan
dayaxoo dhammaysiiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaystay nuurkii ayaad iga dhiganto shubahda dayaxoo dhammaysiiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaystay nuurkii ayaad iga dhiganto warkumee dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobshe way way way haaduntaada mari karin labta ku dhigala shubaxda dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobshe way way way haadhuntaadan mari karin labta ku dhigala شبحنا ويا aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya shubaxda marka aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya hayga dhiman dhulka kuguma aamine cirka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin labtaan ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine cirka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin labtaan ku dhigala hayahdaa
Hallelujah.
arko dhanka bariga midhicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto shubahda sida dhibicda roobko dhanka bariga milicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto haiga dhiman dhulka kuguma amineen cirka kuma dhoobshe way way way haa dhuntaadan mari karin labta ku dhigala shubahda dhulka kuguma aamineen cirka kuma dhoobshe way way way haa dhuntaadan mari karin codkii maxaana ee fanaada maray musar iyo laabtan kudhigalaha daantaas kaga gudubno caasho warqadan waxay naga soo gaartay aaba yuusuf cabdulaahi cali iyo hooyo xaliimo nuur qolombi iyo hiba yuusuf cabdulaahi iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo ifraax yuusuf cabdulaahi iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo khadre yuusuf cabdulaahi saygeeda iyo caruurteeda faadumo yuusuf cabdulaahi iyo cabdirasaaq yuusuf cabdulaahi iyo hodan muuse raage iyo cabdulaahi yuusuf cabdulaahi iyo suweys siciid cabdikariin iyo amaal siciid cabdikariin iyo maxamed siciid cabdikariin dadkaasi waxa ay kala joogaan boram hargeysa boosaaso iyo maraykanka waxayna taaniyad gaarsiinayaan ismaaciil cabdulaahi jaamac iyo sucaad sheekh faarax xasan oo waxay yidhaahdeen meherkoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin waxaan ugu ducaynaynaa in uu meherkoodu u horseedo guur raaxo badan aamin ayaa leenahay warqadda ugu dambaysa ibraahim oo barnaamijkana waxay naga soo gaartay axmed inshaar cabdille waxa uu ka soo qoray magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti waxaan salaan kal iyo laaba u dirayaa buu yidhi daadihiyaasha barnaamijka baleyda heesa waana ka guddoona marka xiga buu yidhi waxaan salaan gacaltooyo u dirayaa buu yidhi dhammaan qoyskayga buu yidhi oo tiro ahaan aanan kusoo koobi karin halkan kuwaasoo intooda badan ku nool buu yidhi degmada emay bari waxay ku taalla baan u malaynayaa waddanka etoobiya waayahay bal heesta ugu dambaysa caasha noo soo qabo heesta ugu dambaysa ee barnaamijka waa heestan kudhegeedu yahay laxiib codka fanaanka axmed nuur sandhere heestaas laxiib ayaanan kusoo koobaynaa barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale barnaamijkaanu kale ku kulmi doonno waa anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah cashe ibraahin aadan oo idin leh nabadgelyo
sida sida sida sida sida lebiga hawdu lamihii ka hawri ama muqaluulkiyo wahla cayaati luqunta cabaadhiyaha rabbi kagalaastiyo lafiha garaaraha markaad lagaca ka siis luqunta cabaadhiyaha rabbi kaga laastiyo lafiha garaaraha markaad lagaca ka siis laqanyadii jacayl jacaylkan leecaleecaya laabtaydi qaade liqanyadii jacayl jacaylkan leecaleecaya laabtaydi qaade miyaan xalay hordabaaladii miyaan xalay علي ورد بلدي لحها كركوديو حديقة هللولو ليلى سيداتي sida sida aan u labkacay amuu iigu laran yahay kuma labin jacaylke aygulaakimooni sida sida sida sida sida aan u labkacay amuu iigu laran yahay kuma labin jacaylke aygulaakimooni dumar walgoyo lacasyoonilite laydhiyo dabayliyo laxada ku kicii dumar walgoyo lacasyoonilite laydhiyo dabayliyo laxada ku kicii Adu lima limun isku qarin nila ana la ayidigin